ishaaciya cutubka kow iyo tobnaad oo jiridda yesay biqil baa ka soo biqli doona oo xaydidadiisana laan baa ka soo dhalan doonta oo waxay ku dhul joogi doonaan ruuxa rabbiga ah ruuxa xigmadda iyo waxgarashada iyo ruuxa talada iyo xoogga iyo ruuxa aqoonta iyo ka cabsashada rabbiga wuxuuna ku farxi doonaa rabbiga ka cabsashadiisa oo isaga wax uma xukumi doona siduu wax u arko oo siduu wax u maqlana innaba uma gargoyn doono laakiin masaakiinta wuxuu ugu garqiibin doonaa xaqnimo oo dhulka kuwa hooseeyana wuxuu ugu gargoyn doonaa cadaalad oo wuxuu dhulka ku dhufan doonaa usha afkiisa oo kan sharka lehna wuu ku dili doonaa neefta bishimihiisa wuxuu dhexda ku xidhan doonaa xaqnimo miskihiisana wuxuu ku xidhan doonaa aaminnimo ooyaydu waxay la joogi doontaa baraarka shabeelkuna wuxuu la jiifan doonaa waxarta oo weesha iyo dhasha libaaxa iyo neefka buurannu way wada joogi doonaan oo waxaa iyaga hor kici doona ilmo yar oo waxaa wada daaqi doona saxa iyo oorsada oo ubadkooduna way isla wada jifsan doonaan oo libaaxuna sida dibiga oo kale caws buu u cuni doonaa oo caananugu wuxuu ku dul ciyaari doonaa godka jilbiska ilmaha naaska laga guriyeyna wuxuu gacanti saari doonaa hogga abeesada oo buurtayda quduuska ah oo dhan waxba kuma yeeli doonaan waxna kuma baabi'in doonaan waayo dhulka waxaa ka buuxsami doona aqoonta rabbiga siday biyuhu badda ugu buuxaan oo maalintaas xididka yesay ayaa dadyowga calan u ahaan doona isagay quruumuhu doondooni doonaan oo rugtiisuna ammaan bay ahaan doontaa oo maalintaas ayuu sayidku gacantiisa mar labaad u soo fidin doonaa inuu dadkiisa haray ka soo celiya cashuur iyo masar iyo fatros iyo kuush iyo ceelam iyo shincar iyo xamad iyo gasiiradaha baddaba oo caalan ayuu quruumaha u taagi doonaa wuxuuna soo shirin doonaa masaafurusyadii dadka israa'iil oo wuxuu isu soo ururin doonaa oo dhulka afartiisa daraf ka soo kaxayn doonaa kuwa kala firdhay oo dadka yahuudda ah oo weliba xinaasada reer efrayim wuu idlan doonaa oo kuwa dadka yahuudda dhibana waa la jari doonaa reer efrayim kuma xinaasi doonaan dadka yahuudda oo dadka yahuuddahana reer efrayim ma dhibi doonaan way duuli doonaan oo ku degi doonaan garbaha reer falastiin xagga galbeed jooga oo waxay wada jir u dhici doonaan dadka reer bari gacantooday saari doonaan reer edom iyo reer mo'aab oo reer camoona iyagay addeeci doonaan oo rabbigu wuxuu dhammaantiis wada baabi'in doonaa carabka badda masar oo gacantiisa oo dabeyl xoog le wadata ayuu ku kor ruuxi doonaa webiga oo intuu wax ku dhufto ayuu toddoba faraq u kala qaybin doonaa oo wuxuu ka dhigi doonaa in dadku kaabo kaga gudbaan oo dadkiisa haray waxaa u jiri doona jid weyn oo ka yimaada xagga cashuur sidii uu reer binu israa'iilba ugu jiray waagii ay dalkii masar ka soo baxeen